بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله فصلوات ربي وأزكى تسليماته عليه وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد walaalayaal ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa mar labaad inagu soo celiyey majliskan waa xalqadeennii labaad oo aannu uga hadlaynay axkaamul xaj waxaannu ku soo qaadanay muxaadaradeennii hore min alxalqati aluulaa fadaa'ilu lxaj iyo ahmiyadda uu leeyahay iyo qeyb ka mid ah axkaamta xajka xalqadeennan labaad ayaannu isugu soo laabannay ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala walilaahi alxamdu calaa daalika muxaadaradeenna waxaannu ku dhammaystiraynaa qeybihii iyo jawaanibtii inooga haray axkaamta xajka hadalkeenni ugu dambeeyey wuxuu ahaa inaannu ka soo hadalnay shuruuddii dawaafka shuruuddii dawaafka ayaannu ka soo hadalnay shuruudda dawaafka mar haddii aanu ka soo hadalnay waxaa muhiima haddana inaannu ogaanno dawaafku inuu iska leeyahay sunnooyin haddii laga tago dawaafku uu ansaxahayo laakiin qofkii uu maaragtaahay ka tegay fadaa'il iyo ajir iyo thawaab aada u fara badan waana muhim in lagu dadaalo sunnada nabiga sala allahu wasalam calayhi liannahu nabigu wuxuu inoo sheegay sala allahu wasalam calayhi sunnooyinka lagu dadaalo inay keenayso maxabada iyo jacaylka alle marka sunnooyinka dawaafka waxaa ka mid ah inuu qofku isagoo lugeynahaya oo socda kacbada uu dawaafo oo waxba gaadiid iyo yacni bushkileeti iyo midna uusan maaragtaahay isticmaalin amaa xadiiska ka sugnaaday nabiga sala allahu wasalam calayh inuu dawaafay isagoo maaragtaahay hashiisii saaran inuu kacbada dawaafay xadiiskaasi wuu sugnaaday laakiin taas macnaheedu waxa weeye wuxuu nabigu ula jeeday oo isagu isagoo gaadiid saaran oo hashii saaran uu u dawaafay kacbada waxay ahayd yacni liyadhara linnaas fa yustaftaa in dadka dhani ay nabiga ay u jeedaan sala allahu wasalama calayhi oo ay ka faa'iidaystaan uunbay ahayd xadiiskaana imaamu muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey amaa maadaama adigu aadan dad u iftoonaynin oo ulajeedadaadu ifta aysan ahayn ee ulajeedadaadu ay tahay inaad xajkan iyo dawaafkan uun aad ka faa'iidaysato sunnadu waxay tahay inaad maaragtahay socod aad ku dawaaftid waxaa kaloo sunnooyinka ka mid ah al ildibaac sunnada la yidhaaho ildibaac yacnii ildibaaca macnaheeda waxa weeye waa qofku inuu maaragtaahay uu banneeyo yacnii garabkiisa inuu banneeyo midigta ah garabta midigta ah inuu banneeyo oo garabka maaragtaahay go-yi uu geliyo kilkisha hoosteeda inuu geliyo yacnii go-a darafkiisiina uu isugu keeno marada darafkeeda uu isugu keeno garabka bidixda ah garabka markaa midigtana uu banneeyo markaa qof maaragtaahay yacnii kuu sahaya muruqiisa kuu sahayana uu iska dhigo kaas ayaa waxaa la yidhaahaa ildibaac sunnadaasina waxay gaar ku tahay ragga oo haweenka dee maaragtaahay iyaga waxaa aada loogu dadaalay loona amray inay isxijaabaan oo is asturaan marka ragga looma sunneeyo maaragtaahay yacnii waxaan leeyahay dumarka dumarka looma sunneeyo ildibaaca waxaana ildibaaca noocaasi xikmadii ay ku baxday markii hore ay ahayd niman gaalo ah ayaa markii nabigeenu sala allahu wasalam caleyhi iyo saxaabadiisu ay soo xajinahayeen ayay waxay yidhaaheen qolooyin caata ah oo dhinaca madiine ka yimid oon tabar lahayn ayaa kacbada dawaafahaya bal aanu eeganno oo aanu fiirsanno marka xikmada aadi awgeed ayuu nabigu amray sala allahu wasalam caleyhi saxaabadiisa in jimaha la kuuso oo maaragtaahay garabka midigta ah la banneeyo ayuu amray nabigu sala allahu wasalam caleyh marka waa sunno iyadoo maaragtaahay arrinkaas xikmadaas xilligaa hore jirtay la ilaalinayo laakiin islaanta iyada looma sunneeyo ildibaac waa ragga unbay sunnadani khaas ku tah waxaa kaloo sunnooyinka dawaafka ka mid ah ramal wax la yidhaaho ramalku waxa weeye yacnii inuu qofku uu rucleeyo orod aan sidaa u weynayn inuu maaragtaahay sameeyo weliba ramalkaas yacni maaragtaahay waxaa loo sunnayn saddexda dawaaf oo ugu horraysa dawaafku waa ka toddoba goor ah oo kacbada la dawaafo marka saddexda goor oo ugu horraysa ee kacbada la dawaafayo ayaa maaragtaahay ramalkaas isagana la sunnayn leannahu ramalkaasi wuxuu ka sugnaaday nabigeenu sala allahu wasalama calayh oo xajkii dawaafulwadaac ee nabigu maaragtaahay uu xajinayay ayuu maaragtaahay ka sugnaaday nabigu sala allahu wasalam calayh inuu ramal uu sameeyey oo saddexda ugu horraysa dawaafka inuu rucleeyey nabigu sala allahu wasalam calayh marka ramalka isagana maaragtaahay waa la sunneeyaa rucleyntaa saddexda gooroo ugu horreeya la rucleeyo oo xoogaa yar la ordo laakiin isagana sunnadaasi waxay gaar ku tahay ragga oo dumarku shaqo kuma lahaa leannahu dumarku hadday rucleeyaan yacnii waxaa dhici karta in cawradeedii maaragtaahay yacni ay faydanto amase ay jirkeedii dhammaa ay ruxmaan taasoo maaragtahay aan loo ogolayn dumarka waxaa kaloo dawaafka sunnooyinkiisa ka mid ah inuu qofku xajaral aswadka dhagaxa maaragtaahay kacbada geeska uga dhegan oo loo yaqaano alxajarul aswad inuu maaragtaahay istilaamo dhagaxaas uu salaamo oo maaragtaahay uu shumiyo oo wejiga uu saarto dhagaxaas ayaa la sunneeyaa leannahu nabigeenu sala allahu wasalam caleyhi xadiiskii tirmidi uu warinahayay ayuu nabigu inooga sheegay sala allahu wasalam caleyhi uu ku yidhi ina alxajara alaswad qad nazla min aljanna wa huwa abyadu min allaban ilaa annahu sawadathu khadaayaa bani aadam wuxuu xadiidka tirmidi uu ku yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh xajar aswadku wuxuu ka soo degay jannada isagoo caanaha aada uga cadaan badan waxaase aada u madoobeeyey madowgan aad arkaysaan waa dunuubtii bini aadamka oo qof walboo dembiila ah oo xaaji ah siduu maaragtaahay u salaamahayay oo wejiga uu saarahayuu u shuminahayay ayaa dunuubtii maaragtaahay meesha ku hartay ayaa sidaa u madoobaysay ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh waxaana ka sugnaaday nabigu sala allahu wasalam calayh inuu nabigu nafsadiisu xajar aswadka uu salaamay wejiga uu saartay oo uu dhunkooday nabigu sala allahu wasalam calayhi ayaa ka sugnaatay iyadoo marka itibaacee nabiga lagu raacayo sala allahu wasalam calayhi ayaa la sunnayn xajaru aswadka in maaragtaahay yacni la shumiyo wejiga la saarto ayaa sunno ah laakiin xajar aswadkaas marka sida aad samaynaysid waa markii xoogaa firaaqa ah aad ka dareemto waxaa shardiya qof muslima in aadan ku dhibaynin xajar aswadka raadintiisa adiguna aadan ku dhibtoonaynin amaa waxyaalaha hadda dhacaya xilliyadan aanu ku aragnay kacbada ee qofku inuu yidhaaho sunnadaasaan raadin xajar aswad oo intuu maaragtaahay meeshii isku majiiro oo dadkii masaakiinta aha uu ku tunto oo xataa maaragtaahay haweenkii iyo raggii ikhtilaad ay sameeyaan oo isdhex galaan oo haweenkii xujayda ahay raggii xujayda intay garbaha isa saartaan oo isku cidhiiriyaan xajar aswadka qof walba uu yidhah waan u dadaali waxaase waa baadil waxna kama jiraan qofkuna meesha uu ajirka ka raadsanayay beddelkeedii wuxuu ka soo laaban isagoo ma'suur ah oo dembiilo ah ayuu halkaa ka soo laaban waxaana la doonayaa qofku si dhab ah inuu u ilaaliyo shareecada islaamka uuna maaragtahay kala miisaamo meesha dembigu uu kasoo gaarahayo iyo meesha uu ajirka uu kasoo gaarahayo inuu qofku kala eego ayaa muhima walaalkayga xaajiyahow iyo walaashayda xaajiyadahow waxaad soo doonatay waa ajir haddii xajaru aswadka dadka aad ku cidhiiriso oo maaragtahay qof muslima aad cidhiiriso oo haddana maaragtahay raggii iyo dumarkii ay isdhex galaan wax ajira ka heli maysid bal waxaad kasoo heli dembi walidaalika waxaa muhima xaajigu inuu ilaaliyo wakhtiga firaaqada kacbadu ay tahay waxaana in badan dadka maaragtahay yacni fursadaa gaada ay helaan markii ay dhammaato bisha dilxija muxaram markii la gaaro bisha sakada qofkii labaatankeeda ilaa labaatan iyo shankeeda maaragtaahay ku daaha oo kacbada intaa sii sugta wuu heli xajaru aswadka isagoo faadi ah oo fayl yar loo gelahayo ayuu maaragtaahay heli marka xajaru aswadka maaragtaahay yacni waa in arrinkaas aada maaragtaahay loogu baraarugo ayaa muhima waxaa kaloo maaragtaahay la sunnayn isagana rugniga la yidhaaho tiirka la yidhaaho aruknu ulyamaani isagana waxaa sunno ah in gacanta midigta ah la saarto oo lagu salaamo leannahu xadiiskii cabdullaahi bni cumar ee abu daawuud iyo nasaa-i iyo xaakim iyo bayhaqi intuba ay soo saareen oo min xadiisi cabdillaahi bni cumar ayaa wuxuu ahaa kaana rasuulu llaahi sala allahu wasalam calayh laa yadacu an yastalima arukna alyamaaniy walxajara fii dawaafih nabigu ma dhaafi jirin mar walbaba inuu maaragtaahay salaamo rugniga loo yaqaano rugnulyamaani iyo xajarul aswadka nabigu kama tegi jirin sala allahu wasalam calayh oo taa aada ayuu maaragtaahay ugu dadaali jiray haddii marka ay kuu suurtogeli weyso inaa xajar aswadka maaragtaahay yacni wejiga aada saarato oo aada dhunkooto iyo rugnulyamaani labaduba ay kuu suurtogeli weyso sida hadda badanba yacnii markaad ka fog tahay oo meel iyaga ku aadan aada marayso meel ku aadan marka aada marayso ayaad gacanta kor saa uga salaami markaasaad gacanta shumin dawaaf kasta marka iyaga aad ku aadan tahay gacantaad ku salaami markaasaad gacanta shumin wey leannahu xadiiskii imaamu muslim saxiixiisa uu ku soo saaray ayaa wuxuu ahaa min xadiisi cabdillaahi bni cumar ana anabiya sala allahu wasalam calayhi istalamahu biyadihi wa qabala yadah yacni taa waa markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu maaragtaay gacantiisa intuu ku salaamay uu gacanta dhunkooday laakiin waxaa kaloo ansaxday inuu nabigu sala allahu wasalam calayhi mar uu ishaaray oo meeshu ay ciriiri ahayd xajar aswadka inuu kor uu ka salaamay oo uu ishaaray ayaa sugnaatay marka haddii maaragtaa meeshu ay ciriiri tahay ishaaradaas ayaa sunno ah inuu maaragtaahay qofku uu sameeyo waxaa kaloo sunnooyinka ka mid a inuu dawaafka qofku uusan ku dhex hadlin yacnii hadal maalayacni ayaa la diidi haddaad irshaadinayso qof xaaji ah ama munkar meesha aad ka reebayso ama qof xaajiha wax ka khaldan yihiin aad u sixayso ama qof duco aad ku barayso dawaafka gudihiisa taasi dhib ma lahan ajiraana laga heli laakiin waxaa la diiday waxyaala maalayacni ah inuu qofku ku hadlo lama ogola waxaa sunnaha qofku intuu dawaafahayo adkaarta iyo tasbiixda iyo salliga nabiga sala allahu wasalam calayhi iyo qur-aanka akhrintiisa iyo ducooyinka inuu maaragtaahay mashquul uu ku noqdo weliba waxaa sunno ah markii maaragtaahay dawaafka uu bilaabayo qofku inuu kow yidhaaho markuu dawaafka bilaabayo bismi illaahi allahu akbar allaahuma iimaanan bik wa tasdiiqan bikitaabik wa wafaa'an bicahdik waitibaacan lisunati nabiyika muxamed sala allahu wasalama calayh inuu sidaa yidhaaho oo adkaarta uu akhristo ayaa sunno ah leannahu nabiga ayaa sidaa odhan jiray sala allahu wasalama calayhi sida imaamu axmed uu musnadkiisa uu ku soo saaray abu daawuudna uu ku warinahayo manaasigiisa nasaa-i isaguna maaragtaahay nasaa-i isaguna xadiidka wuu soo saaray cabdurasaaq isaguna wuxuu ku soo saaray kitaabkiisa la yidhaaho almusanaf ibnu khuseyma wuxuu kaloo xadiiska ku soo saaray kitaabkiisa saxiixa ah waxaa kaloo xadiiska soo saaray xaakim mustadrag ayuu ku soo saaray marka kutubtaas axaadiista dhammaantood waxaay tilmaamahayaan nabigu sala allahu wasalam calayhi marka uu dawaafka bilaabahayo inuu adkaarta uu akhrisan jiray bismi illaahi wallahu akbar allahuma iimaanan bika wa tasdiiqan bikitaabik wa wafaa'an bicahdik wa itibaacan lisunati nabiyika muxamedin sala allahu wasalama calayh waxaa kaloo sunnaha intuu maaragtaa dawaafka wado ducada inuu badiyo ducada inuu badiyo ayaa maaragtaahay sunno ah oo inuu maaragtaahay ducadiisa u badiyo allahuma aatina fi dunya allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana wa qinaa cadaaba annaar inuu ducada maaragtaahay aada u badiyo ayaa sunno ah iyo qur-aanka akhrintiisa iyo tasbiixda iyo salliga nabiga sala allahu wasalama calayh waxaa kaloo sunnooyinka ka mid ah khushuuc inuu ku dawaafo isagoo khushuucsan qalbigiisuna uu xaadir yahay inuu maaragtaahay dawaafo ayaa la sunnayn inuusan waxyaalo maaragtahay malayacniya iyo midna maaragtahay uusan ku hadlin ayaa sunna ahoo aada uu u ilaashado meesha uu joogo buqcada uu joogo qiimaha maaragtaahay ay leedahay waxaa kaloo sunna ah qofku markuu dawaafka dhammaysto inuu yimaado maqaamu libraahim meesha la yidhaaho gadaasheeda laba ragcana uu ku tukado ayaa sunno ah leannahu taasi waxay ka sugnaatay nabigeena sala allahu wasalam calayhi ayay taasi ka sugnaatay oo nabiga sala allahu wasalam calayhi markuu dawaafaba wuxuu tukan jiray laba ragco sida bukhaari uu warinayo oo saxiixiisa uu ku warinayo haddii ay u suurtogeli weyso maqaama ibraahim gadaashiisa inuu ku tukado wuxuu isaga tukan xaramka meeshii uu doono ayuu maaragtaahay isaga tukan qofku marka labadaa ragco iyadana waa muhim waxaase muhima in laysku baraarujiyo dawaafku markuu kuu dhammaado go-yo aad wadatay yacni si caadiya garabkaaga waad iska asturan labada garabba waad iska asturan dadka qaara iyagoo intay ishalmaamaan ayaa sidii iyagoo garabkooda u qaawan yahay ayay salaadii iska galaan taasina lama ogole waa karaahiyo waxaa muhima taa in lagu baraarugo oo markii dawaafku qofka uu dhammaysto oo salaada yacni ragcatay dawaaf uu tukanayo waa inuu maaragtaahay go-i si caadi ah ayuu maaragtaahay garbihiisa u wada asturan halkaa haddaan uga baxno dawaafka shuruuddiisii iyo sunnooyinkiisii waxaanu ka hadlaynaa haddana sacyiga ilaa sacyiga waxaanu soo sheegnay inuu ka mid yahay arkaanta xajka inuu ka mid yahay ayaanu hore usoo sheegnay marka sacyiga isaguna wuxuu leeyahay yacnii shuruud ayuu sacyigu uu iska leeyahay iyo sunnooyin iyo aadaab oo markaa laga maarmaan ah inuu maaragtaahay qofku uu ku dadaalo shuruuddiisa waxaa ka mid a sacyiga an yaqdaca jamiica almasaafa bayna asafa waalmarwa safa iyo marwo masaafada u dhexaysa dhammaantood inuu gooyo oo uu dhammaystiro dhex hadduu ka soo laabto sacyigiisa maaragtaahay waxba kama jiraan mana ansaxahayaan waxaa kaloo shuruudda sacyiga ka mid ah tartiib yacnii inuu marka hore uu ku bilaabo buurta safa ayuu ka bilaabi socodka wuxuuna ku dhammaystiri marwa intaasi marka waxaa looga xisaabay hal mar soo laabashada marwa uu ka soo laabto safa uu usoo laabtana waa mara thaaniya wahaakada sidaasay maaragtaahay xisaabtu ay ku socan hadduu laakiin marka hore uu ka bilaabo buurta marwa oo safa uu ku soo khatimo sacyigiisa waxba kama jiraan mana ansaxahayaan taa waa in aada loogu baraarugo waxaa kaloo shuruudda ka mid ah ikmaalu cadadi sabci maraat toddoba goor waa inuu dhammaystiro sacyiga hadduu shan goor uu maaragtaa socdo ama lix uu socdo sacyigiisu ma ansaxaayo waxaa kaloo shardi ah an yakuuna sacyu bacda tawaafin saxiix dawaafku inuu kuu soo ansaxay iyadana waa shardi amaa haddii dawaafkii uusan kuu soo ansixin oo matalan dawaafkii adigoon dahaaro qabin oon weyse qabin ayaa dawaaftay ama cawradaadu iyadoo bannaan tahay ayaa dawaaftay shuruuddii aanu soo sheegnay mid ka mid a haddii dawaafkii laga waayo oo dawaafkiiba uusan ansixin sacyiguna isaguna ma ansaxayo leannu sacyigu wuxuu mar walbaba taabicu u yahay dawaafka ayuu maaragtahay taabicu yahay mar walbaba marka sacyigu isaguna wuxuu iska leeyahay sunnooyinna wuu leeyahay haddii shuruuddiisii halka aanu uga baxno sunnooyin ayuu leeyahay sunnooyinkiisa waxaa ka mid ah ikthaaru dikri waadducaa bayna asafa waalmarwa labada buurood oo safa ee marwo dhexdooda inuu maaragtaahi qofku uu ku badiyo yacnii dikriga ilaahay inuu ku badiyo waxaa kaloo sunnaha safa ee marwo markuu marahayo inuu qofku ducadan uu badiyo oo uu ku ducaysto rabbi iqfir warxam watajaawaz cama taclam inaka anta alacazu alakram allahuma aatina fi ddunyaa xasana wafi alaakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar ducada inuu ku celceliyo oo u badiyo ayaa sunno ah waxaa kaloo sunnooyinka sacyiga ka mid ah isagoo weyse qaba inuu qofku maaragtahay sacyiga safaye marwo dhexdooda uu socdo isagoo dahaaro qaba laakiin dahaarada sida horebaanu usoo sheegnay shuruudda sacyiga ka mid maa qofku isagoon weyse qabin wuu socon karaa safaye marwo dhexdooda laakiin sida wanaagsan oo u ajirka badan waxa weeye qofku inuu maaragtahay sameeyo isagoo maaragt sacyiga isagoo dahaaro qaba oo weyse qaba waxaa kaloo maaragtaahay ka mid ah yacnii sunnooyinka markuu gaaro nalka cagaaran labada naloo cagaaran inta u dhexaysa inuu xoogaa rucleeyo xoogaa yacnii inuu ordo orod khafiifa u ordo ayaa sunno ah waad arki doontaa xaajiyow haddii aad tagtid meesha labada buurood u dhexaysa laba nal ayaa ku dhegan labada nal dhexdooda in maaragtaa xoogaa la rucleeyo ayaa maaragtaahay la sunnayn waxaa kaloo sunnooyinka sacyiga ka mid a in la xiriiriyo sacyiga in la xiriiriyo ayaa ka mid a sunnooyinka sacyiga oo yacnii aan yacnii hal mar intaad samayso safaye marwo dhexdooda aad haddana fadhiisato taasaa la diiday ood iska sheekaysato dee meesha waxaad u timid cibaado cibaadaduna waxay ku wanaagsan tahay in la xiriiriyo halkaa haddaannu uga baxno sacyiga shuruuddiisii iyo aadaabtiisii iyo sunnooyinkiisii waxaanu gelaynaa haddana alwuquuf bicarafa banka carafa marka la istaagayo shuruuddeeda iyo sunnooyinkeeda ee aadaabta looga baahan yahay yowmu carafa waa maalin weyn waa maalin aad maaragtaahay u qiimo badan walidaalika nabigeenu sala allahu wasalam calayhi wuxuu yidhi alxaju carafa yacni xajka dhan waa carafo leannahu xajka waxaa la sunneeyaa in la xirto oo lasoo xarmado maalinta sideedaad oo bisha dilxija ay sideed tahay ka hor in la xirto waa laga wanaagsan yahay laakiin wuu iska ansixi sunnada waxay tahay maalinta sideedaad qofku inuu maaragtaay xarmado xajka waa maalinta loo yaqaano yowmu tarwiya maalinta loo yaqaano marka maalinta sideedaad markuu xajka uu xirto qofka maaragtaay sagaalaadkaba wuxuu maaragtaahay uu istaagi carafa ayuu istaagi weliba waxaa wanaagsan qofku xilliga zawaalka kabacdi maalinta yacni sagaalaad marka xilliga duhurka la gaaro ayaa maaragtaahay wuquufka wakhtigiisu uu dhalan oo wakhtigaasa waxaa la dooni inuu maaragtaahay carafa uu istaago maalinta marka wuquufka carafo sida horeba aan usoo qaadanay wuxuu maaragtaahay uu ka mid yahay yacni arkaanta xajka weliba arkaanta xajka midka ugu weyn wey liannahu nabigeenu sala allahu wasalam caleyh wuxuu yidhi alxaju carafa xajka dhanba waa carafuu yidhi nabigu sala allahu wasalam caleyh marka carafadu waxay iska leedahay aadaab iyo shuruud sunnooyinkeeda waxaa ka mid ah inuu soo qubaysto intuusan carafo uusan istaagin waxaa kaloo sunnooyinka ka mid ah inuusan carafo goobta carafo uusan tegin ilaa bacda zawaal yacni markii qoraxdu ay suusho oo xilliga duhurka la gaaro markaas kabacdi inuu goobta carafo uu tago ayaa sunno ah waxaa kaloo sunnooyinka ka mid ah inuu qofku uu ku dadaalo mowqifkii meeshii nabigeenu sala allahu wasalam calayhi uu istaagay halkaa inuu isaguna istaaguu ku dadaalo ayaa sunno ah oo meesha dhagxaha yacni waaweyn maaragtaahay oo masjidu namira dhinacan yacni ka xigta jambigiisa ayaa maaragtaahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu istaagay marka inuu mowqifu rasuulilaahi uu raadiyo oo halkaa uu istaago ayaa sunno ah laakiin waxyaalaha xujayda dadka caamada ah qaarkood ay isku dilahayaan jabalka loo yaqaano jabalu raxma oo banka carafo dhexbartankiisa buurta ku yaala oo dadku ay korkoraan oo ay fuulaan oo yacni ay aaminsan yihiin buurtaasi inay fadiilo khaas ah ay leedahay oo buuraha kale ay ka fadli badan tahay taasi waa baatil waxna kama jiraan w yacni qaarkood waxaadba moodaa inuusan yacni aaminsan yihiin wuquufku inuusan ku ansixaynin ilaa jabaluraxma in la korkoro mooye taasina waa wax sunnada nabiga khilaafsan sala allahu wasalam calayh wax a'imada yacni culimaa'ul islaam wax ku sheegay fadli gaara inuu leeyahay jabalkan jabaluraxma la leeyahay ma jiraan ilaa ibnu jariir utabari mooye ibnu jariir utabari oo mufasirka ah kitaabkan weyn ee tafsiirka iska leh ayaa isagu sheegay buurtaasi inay fadli leedahay waxaa kaloo isagu sidaasoo kale sheegay abulxasan almaawardi saaxib alxaawi oo wuxuu yidhi jabaluraxmo waa la kori ayuu isaguna yidhi wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay mowqifu alambiyaa laakiin imaamu nawowi raximahu llahu tacaala arrinkaa uu ku gacan sayray wuuna radiyey wuuna ku cambaareeyey labadaa sheekh wuxuuna kitaabkiisa idaaxa ku yidhi imaamu nawowi raximahu llahu tacaala wa hada aladii qaalaahu laa asla lahu walam yarid fiihi xadiisun saxiix walaa daciif wاlsawaabu اlictinaa'u bmowqifi rasuuli اllahi salى اllah wslm calayh wa huwa aladi khasahu اlculamaءu bاdikri wاtafdiil wa xadiisuhu fi saxiixi muslim wagayrih wuxuu yidhi imaamu nawowi raximah ullahu tacaala labadan sheekhu waxa ay yidhaaheen waa ibnu jariir tabari iyo abulxasan ulmaawardi wax asala ma lahan xadiis saxiixa xataa xadiis daciifa oo ku soo arooray fadliga uu leeyahay jabaluraxma ma jiraan buu yidhi imaamu nawowi sidaas ayaana saxa oo raajixa yacni dadka qaar waxaad arki markaad xajka tagto waxaad moodaa dadka buurta jabaluraxmo fuushan markaad eegto cadcadkay farabadida dadka yani meesha ku kadsoomay ay yacni ay aada u fara badan yihiin waxaad leedahay war waxan meesha yacni caadkan meesha saarani muxuu yahay dadku siday aada ay u fara badan yihiin waxaa kaloo sunnooyinka maaragtaahay ka mida wuquufka qofku wuquuful carafa markuu banka carafa u istaagayo inuu dhinaca qiblada u jeesto oo weyse qabo cawradiisa asturo ayaa maaragtaahay sunno ah waxaa kaloo sunnooyinka ka mida maalinta inuu afursan yahay leannahu xaajiga marka looma ogola maalinta carafa inuu maaragtaahay soomo looma ogola leanna waxaa ku sugnaaday axaadiista saxiixa ah nabigu sala allahu wasalam calayhi banka carafo inuu istaagay isagoo afursan waxaa kaloo sunnooyinka ka mid ah inuu maaragtaahay banka carafo uu istaago isagoo aad qalbigiisa uu xaadir u yahay oo adduunyo aan ku mashquulsanayn waa inuu aada u badiyo ducada uu u badiyo leannahu waa maalin weyn maalinta carafo maalin aada maaragtaahay u badan wey waa maalin naxariista ilaahay ay soo degayso waa maalin ilaahay kumaan kun iyo malaayiin ilaahay uu naarta uu ka xuraynaayo maalinta carafo waa maalin aada u qiimo badan waa inuu marka maalintaas intuu carafo u joogo waa fursad aada u qiimo badan waa fursa dahabiya waa fursa saciida waa inuu badiyo xamdiga ilaahay iyo tasbiixda iyo salliga nabiga sala allahu wasalam calayhi iyo qur-aanka maaragtaahay akhrintiisa waa inuu ka fogaado arrimaha maalayacniga ah iyo ka sheekaynta adduunyada iyo arrimaha siyaasadda waxaasoo dhan waa inuu ka fogaado taasina xaajiyow kuguma suurtogeli karaan ilaa kaligaa inaad meel u baxdo oo dadka aad ka fogaato mooye leannu haddii aad dadka aad dhex gasho waxaa laga maarmaana inay ku gelinayaan waxyaale aan loo baahnayn ayna ku dhaafayso fursadda qaaliga ah waxaa imaamu tirmidi uu sunankiisa ku warinaya nabigeena sala allahu wasalam caleyh inuu yidhi afdalu ducaa yowmu carafa ducada waxaa ugu fadli badan ducada la ducaysto maalinta carafo wa afdalu maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wa huwa calaa kulli shayin qadiir aniga iyo nebiyaashii iga horraysay wax aanu ku hadalno maalinta carafo waxaa ugu qiimo badan buu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wa huwa calaa kulli shayin qadiir xadiiska tirmidi ayaa ku soo saaray kitaabu dacawaat waxaa kaloo imaamu tirmidi uu wariyey oo uu ka wariyey sayidunaa caliy bni abi aalib inuu yidhi sayidunaa cali أكثر ما دعا به النبي صلى الله وسلم عليه يوم عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح ducadaa inuu ku ducaystay nabigeenu sala allahu wasalam caleyhi carafa intuu taagnaa ayuu wariyey sayidunaa caliy bni abi taalib waxaa kaloo aada u wanaagsan inuu talbiyada badiyo talbiyada inuu badiyo iyadoo maaragtaa xaajigu marba hadduu xirto marba hadduu maaragtaa xajkiisa xirto ay mar walbaba muhimba tahay wakhti walba in talbiyada la badiyo haddana maalinta carafo aad ayay ugu sii habboon tahay in maaragtaahay talbiyada uu xaajigu badiyo codkiisana uu kor ugu qaado talbiyada oo uu yidhaaho labayk allaahumma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wannicmata laka walmulk laa shariika lak talbiyadaa waa inuu maaragtaahay xaajigu uu aad maaragtahay u isticmaalo oo aada uu u badiyo waa inuu istikfaarta uu badiyo waa inuu ilaahay weydiisto inuu maaragtahay dembigiisa ilaahay uu dhaafo waalidiintiisana uu duceeyo iyo maaragtahay jiiraankiisii iyo qaraabadiisii iyo walaalihiisi iyo owlaaddiisa iyo xaasaskiisa guud ahaanba uu duceeyo gabadha xaajiyaduna sidoo kale waalidkeed iyo walaalaheeda iyo carruurteeda iyo maaragtahay sawjkeeda iyo muslimiinta guud ahaanba waa inay xujaydu ay u duceeyaan nabigeena sala allahu wasalam calayhi wuxuu yidhi maalintan carafo qiimaheeda isagoo ka sheekaynaya xadiiska imaamu muslim uu saxiixiisa uu ku warinayay maa min yowmin akhar min an yuctiqa allahu tacaala fiihi cabdan min annaari min yowmi carafa wa inahu yubaahi bihim almalaa'ika yaquulu maa araada haaulaa waxaa nabigeenu sala allahu wasalam calayhi uu yidhi maalin ka badan maalinta carafo oo ilaahay addoommadiisa uu naar ka xurayahay ma jirto maalinta carafo in badan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naartiisa uu ka xureeyaa ilaahay ayaanu weydiisanaynaa inuu nagu daro kuwa ilaahay naarta uu ka xureeyo wa innahu yubaahi bihim almalaa'ika yaquulu maa araada haaulaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala malaa'igta ayuu ugu faanaa dadka maaragtaahay mowqifu caraf ay isugu tegay oo iyagoo maaragtaahay basaasan ayagoo wasakhaysan halkaa ilaahay ku baryahaya ilaahay isu dullaynaya ilaahay u tadarucahaya malaa'igta ayuu rabbi ugu faanaa oo uu leeyahay bal eega addoommadaydu sida ay ii baryahayaan siday ridahayga ugu dadaalahayaan waxaa kaloo imaamu maalik uu kitaabkiisa muwadaca ku soo saaray inuu yidhi nabigeenu sala allahu wasalam calayhi maa ru'ya shaytaanu asqara walaa axqar walaa adxar walaa agyada minhu fii yowmi carafa wamaa daka ila ana araxmata tanzilu fiih fayutajaawazu can dunuubi alcidaam wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh shaydaan lama arkin maalin uu ka dulli badan yahay oo uu ka foolxun yahay oo uu ka ciil badan yahay maalinta carafo wuxuuna la xanaaqsan yahay waxaa weeye naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa maaragtaahay shubmaysa marka raxmaddaa ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistaa ilaahay oo da-aysa ayuu maaragtaahay shayddaanku uu ka caroonahayaa marka shayddaanku aad ayuu u caroon maalintaa maaragtaahay carafo ducooyinka aada muhim u ah waxaa ka mid a carafo uu ku ducaysanahayo xaajigu allaahuma aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar allahuma inii dalamtu nafsii dulman kahiira wainahu laa yakfiru dunuuba ila ant fakhfir lii makhfiratan min cindika warxamnii inaka anta algafuuru raxiim allahuma khfir lii makhfiratan min cindik tuslixu biha sha'nii fi daarayn warxamnii raxmatan mink ascadu biha fi daarayn watub calaya towbata nasuuxan laa ankutuha abada وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم نور قلبي وقبري وأعدني من الشر كله واجمع لي الخير كله أستودعك ديني وأمان وأمانتي وقلبي وبدني وخواتم عملي وجميع ما أنعمت به علي وعلى جميع أحبائي والمسلمين أجمعين marka ducooyinka inuu aada ugu dadaalo ayaa maaragtaahay muhima waxaa kaloo sunnooyinka ka mid a carafo inuu sidii uu u soo galay xilligii duhurka goobta carafo qoraxdu inay ugu dhacdo ayaa sunno ah laakiin arrinkaas waa iska sunna mooyee yacni shuruudda uun waxa weeye waxaa shardiya uun mar hadduu bacda zawaal ilbiriqsiba allaha ka dhigaya hadduu intuu goobta istaago uu ka tago wuquufkii waa u ansaxay laakiin sida sunnada ahi waxaa weeye gabalku inuu maaragtaahay meesha ugu dhaco ayaa maaragtaahay sunno ah marka maalintaa carafo waa maalin maaragtaahay aada u weyn waa maalin aada u qiimo badan waa inuu maaragtaahay xaajigu uu ku dadaalo inuu maaragtaahay fursadaas uu ka faa'iidaysto waxaa marka xujayda qaarkood ay samaynahayaan markii maalinta carafo la joogo ayay maaragtaahay waxayba ku dhammaystaanba sheeke iyo maalayacni iyo xagga maxaa ka jiray iyo waddankii maxaa laga sheegay taasina maaragtaahay waa ayaan daro waa in maaragtaahay aada loo ilaaliyo maaragtaahay axkaamta xajka iyo fadiiladiisa iyo ahmiyadda uu leeyahay camalka aada u soo baxday markii xaajigu uu hubsado in gabalkii uu dhacay wuxuu xaajigu ka soo baxaa banka carafo ayuu ka soo baxaa waxaana sunnaha markaa inuu salaada maqribka uu dib u dhigo oo xilliga cishaha uu la tukado yacni maqhribka dib u dhigan leannahu jiduuba kusii socdaa xilliga maqhribka oo waa habeenkii tobanaadkii waxaa waajiba musdelifo markaa in la seexdo habeenka tobanaadka oo dhinaca musdelifo ayaa loo socdaa marka xaajigu maqhribka dib uu dhigan si cishaha iyo maqhribka hadhow uu labadooduba uu isugu jamciyo intuu maaragtaahay uu ku socdo yacnii ilaa musdelifa loo socdaahe musdelifo inta loo socdana waxaa sunnaha jidka intii lagu sii socdo inuu adkaartiisa iyo qur-aankiisa iyo tasbiixda iyo tawxiidka iyo takbiirta iyo salliga nabiga sala allahu wasalam calayh inuu sii badiyo ayaa maaragtaahay sunno ah oo wax sheeko ah uusan maaragtaahay ku mashquulin leannahu xajka haddii maaragtahay wax yaroo dembiya uu kaa dhaco wuxuu maaragtahay ka baxahayaa xajkii uu ammaanay nabigeenu sala allahu wasalam calayhi ayuu ka baxahaya wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh alxaju lmabruur laysa lahu jazaaun ila aljanna xajka mabruurka ah oo la aqbalay abaalmarin ma leh ilaa janno mooye waxaana xajku uu mabruur uu ku noqon karaa inaad iska ilaaliso dembi ha yaraado ha weynaado inta acmaasha aad ku jirto iyadoo mar walbaba dembiga in layska ilaaliyo ay waajib tahay haddana xilligan iyo goobaha barakaysan aad marayso maba kusii jiraanba marka musdelifa markii la gaaro weliba waxaan kaala dardaarmay xaajiyow inaadan wax gaadiida iyo gaari aadan raacin habeenkaa tobanaadka markii yacni aad ka soo baxdo carafa aad ka soo baxdo musdelifo aad usii socoto gawaaridu aad ayay u cidhiiri badan yihiin aad ayay u mashquul badan yihiin waad ku caajizi waad ku cidhiiri hadhow acmaashaaduna khalal ayaa gelahaya iska luge sidaas ayaa fadli badan sidaas ayaana maaragtahay camalkaaga u wanaagsan marka musdelifo haddii maaragtaahay uu soo gaaro yacnii xilliga musdelifa mabiidkeeduna hoyaadkeeduna wuxuu soo geli habeenka tobanaadka lix saac wixii ka dambeeya waa nisfu leyl nisfu leyl yacni habeenka kala barba hadduu soo gaaro mabiidkii waxaa la gaaray musdelifa oo habeenka tobanaadka ah haddii markaa habeenka tobanaadka ah uu meeshaa maaragtaahay waxaa sunno ah inuu joogo habeenkii oo dhan halkaa maaragtaa uu ku hoydo ayaa sunno ah laakiin hadduu xoogaa intuu iska joogo uu haddana ka sii socdo oo isaga sii lugeeyo ilaa mina uu sii lugeeyo camalkiisu u ansixi laakiin waxa sunnadu ay tahay ilaa habeenkii oo dhan inuu maaragtaahay musdelifo meesha uu ku baryo oo meeshaa ilaahay uu ku xuso oo meeshaa ilaahay uu ku caabudo ayaa sunnadu ay tahay marka waxaa sunno ah dadka maaragtaahay yacni waayeelada ah in lasii hormariyo inta salaada subaxa aysan dhalanin dadka waayeelada dumarka caruurta dadka xanuunsan in layska sii hormariyo si ay dhagax tuurka maaragtaahay dhagaxramyiga ay usii tuurtaan ayaa sunno ah yacni jamratulcaqaba si ay usii tuurtaan dadka xooggale laakiin meesha in maaragtaahay yacni ay joogaan ilaa maaragtaahay yacni habeenku uu ka dhammaanayo ayaa sunno ah oo dadka xooggale iyagu waxaaba fadli badanba in maaragtaahay salaada subaxa ay meesha ugu dhalato marka mabiidkan oo musdelifa wuxuu ka mid yahay sida hore aan uusoo sheegnay waajibaadka xajka ayuu ka mid yahay leannahu nabigeena sala allahu wasalam caleyh xajatulwadaac markuu samaynayay meeshaa nabigu wuu baryay meesha ayuu nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu ku hoyday waxaana nabiga sala allahu wasalam caleyh uu yidhi khuduu cannii manaasikakum acmaasha xajka aniga iga qaata oo igu tix raaca oo raadkayga ku raaca ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam caleyh marka waxaa kaloo sunno ah inuu musdelifo uu maaragtaahay ka aruursado dhagaxdii yacni dhagaxdii uu tuuran lahaa maaragtaahay jamratulcaqaba uu tuuran lahaa inuu halkaa kasii qaato musdelifo ayaa maaragtaahay wanaagsan si hadhow maaragtaahay uusan uu u mashquulin oo hadhow maaragtaahay wakhtigu uusan maaragtaa ugu yaraanin ama meel uu ka gurubsadaba hadhow maaragtaa uusan u weynin waxaa sunno ah inuu dhagaxda maaragtaahay halkaa uu kasii qaato ayaa iska wanaagsan waxaa kaloo sunnadu ay tahay intuu dariiqiisa uu maaragtaahay ku socdo dariiqiisa intuu kusii socdo inuu adkaarta iyo talbiyada iyo inuu badiyo labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulk laa shariika laka labayk laa shariika laka talbiyadaa inuu badiyo ayaa sunno ah intuu maaragtaay jidhka uu kusii socdo marka dadku markaa xaajigu wuxuu isku shubi markii maaragtaahay subaxii la gaaro ayuu wuxuu isku sii shubi yacni dhinaca wuxuu sii aadi mina si uu maaragtaahay jamratlcaqaba uu maaragtaahay ramyigii uu usii sameeyo laakiin dadka sida aanu soo sheegnay waayeelada iyo caruurta iyo dadka maaragtaahay in iyaga layska sii hormariyo ayaa maaragtaahay wanaagsan marka markii uu tago xaajigu xaajigu markii uu tago yacni mino markuu tago shaqo wuxuu ka bilaabi dhagax tuurka buurta la yidhaha jamratulcaqaba waxaana markaa waagu u bariyey waa maalintii tobanaad dilxija waa maalinta ugu shaqo badan xajka leannahu acmaasha maalinta tobanaad la samaynayo waa maalinta loo yaqaano yowmu naxri afar wey waa jamratulcaqaba dhagax tuurkeedii iyo gowricii xoolaha qofkii markaas yacni hadyi wada xoolo meesha uu ku gowraco iyo xiirashadii iyo in maka dib loogu laabto si dawaafkii aanu hore usoo sheegnay oo dawaafu rugniga ah ama dawaaful ifaadihii lasoo sameeyo afartaas camal ayaa maaragtaa ku kulmahaya waa maalinta ugu shaqada badan waa maalinta ugu adag oo ugu dhibka badan acmaasha xajka waa inuu xaajigu maalintaas aad uu u dulqaato waa inuu maalinta uu aad u isku ilaaliyo waa inuu acmaashiisa shuruuddeeda maaragtaa uu xifdisado ayaa maaragtaahay aada u wanaagsan marka yacni sida maaragtaahay xaajigu wixiiba maaragtaahay sida wanaagsanna jamratulcaqaba buurta la yidhaaho maalinta tobanaad waxaa wanaagsan sunnadu ay tahay bacda duluuci shamsi inuu tuurto qoraxdu markay soo dhalato kabacdi inuu dhagax tuurka iska sameeyo ayaa wanaagsan laakiin sida iska bannaan yacnii marba haddii habeenka tobanaadka saq dhexba haddii la gaaro wixiiba nisfuleyl ka dambeeya sagaal saac yacni toban saaca habeennimo wuu iska sii tuuran karaa jamratulcaqaba laakiin sunnadu waxay tahay bacda tuluuci shams wairtifaacihaa qadra rumxin inuu tuurto ayaa sunnadu ay tahay sidaasaa u fadli badan oo wanaagsan marka ramyigu ramyigu wuxuu leeyahay shuruud iyo aadaab ayuu leeyahay dhagax tuurku marka dhagax tuurka shuruuddiisa waxaa ka mid ah horta waxa aad tuuraysaa waa inay dhagax noqdaan dadka qaaraa yacni kob intay iska soo qabsadaan ama caagi wixii u dhow unbay iska tuuraan waxaa shardiya dhagax yacni in la tuuro waa shardi waxaa kaloo shardi ah yacni waxa aad tuurayso toddoba dhagax toddoba dhagax inay yihiin iyadana waa shardi waxaa kaloo shardi ah meesha godka ah inaad dhagaxa yacni ku hubsato waa shardi eedana waxaa kaloo shardi ah toddoba dhagax inaad tuurto haddii lix aad tuurto ama shan aad tuurto yacni waxba kuwa ansixi maayaan shuruuddaa inaad ilaaliso waa laga maarmaan sunnooyinna wuu iska leeyahay yacni ramyiga sunnooyinka waxaa ka mid ah isagoo taagan inuu maaragtaahay ramyiga uu sameeyo yacni fadhina waad ku tuuri kartaa laakiin meesha meel la fadhiisan karo maba ahaba meeshu waa jihaad isagoo taagan inuu maaragtaahay dhagax tuurka sameeyo ayaa sunno ah waxaa kaloo sunno ah talbiyada inuu dhaafo labayk allaahuma labaykadii waad joojin waxaad ku bedeli bedelkeedii takbiir dhagax walba markaad ku tuurayso allaahu akbar ayaad leedahay allaahu akbar markaasaad maaragtahay sidaa aad u tuuri qofku haddii dhagax tuurka uu ka caajiso oo maalan waa waayeel ma tuuran karo awood uma lahan ama uu xanuunsan yahay qof ayuu wakiilan karaa sida hadda maaragtay xiliyadan dambe xajka aad uu saxmo badan yahay aad uu cidhiiri badan yahay marka kama bixi karaan dadka aad waayeelka u ah iyo dadka xanuunsanaya laakiin waxaa shardiga qofkaas uu wakiilanayo qof asagu soo tuurtay dhagax tuurkiisii waa inuu noqdo dadka qaara maaragtaahay shardigaa yacni ku khaldan ma oo markii lasoo wakiishay waxay samaynayaan marka hore adaan kuu tuuri ayay leeyihiin marka hore adaan kuu tuuri anna waa dambayn ayuu leeyahay taasi waa baatil waxna kama jiraan kama ansaxayaan qofka kiisii waajibkiisii waa inuu iska bixiyo waajibkiisi markuu iska bixiyo markaa kabacdi ayuu maaragtaahay kaagana uu samayn karaa marka dhagax tuurka markii sidaa maaragtaahay aada u samayso oo shuruuddiisii iyo markaa aadaabteedii aada maaragtaahay samayso waxaa marka samayn haddana tintaad xiidhan ama haddii kale waad gaabsan waa markaad nin tahay naaguhu laakiin iyagu ma xiidhanahayaane iyagu sunnadu waxay tahay inay tintooda maaragtaahay gaabsadaan oo aysan xiidhan laakiin waxaanu soo sheegnay xirashadu inay ka mid tahay arkaanulxaj arkaanuulxaj ayay ka mid tahay marka raggu ama way gaabsan ama way xiiran laakiin sida fadliga badan inay raggu xiirtaan wey leannahu nabigu sala allahu wasalam caleyhi saddex goor ayuu u duceeyey dadka ragga tintooda xiirta allahuma arxam ilmuxalliqiin allahuma arxam ilmuxalliqiin markaasay saxaabadii yidhaaheen yaa rasuula allahi waalmuqasiriin kuwa tintooda gaabsadana u ducee markaasuu markii saddexaadna ku celiyey allahuma arxam ilmuxalliqiin ilaahu kuwa tintooda xiirta ilaahu naxariisto markii afaraad ayuu nabigu yidhi sala allahu wasalam calayh waalmuqasiriin kuwa gaabsadana ilaahu naxariisto marka ragga waxaa u fadli badan inay xiirtaan amaa haweenku ayagu maaragtaahi way iska jarahayaan xoogaa tintooda ka mid ah ayay maaragtaahi jarahayaan markii tinta markaa sida aad u xiirato ayaa haddana waxaa la dooni inaad dawaafkii rugniga ahaa dawaaful ifaada aad dib ugu laabato kacbadii oo dawaaful ifaado markaas aad soo samaysid haddii aad kala hormariso acmaashaasna wax dhible ma lahan oo marka horeba maaragtaay aad hormariso xiiridda kabacdi aad tuurato ama dawaafka aad hormariso leannahu nabigeena sala allahu wasalam calayhi acmaashaas maaragtaahay la samaynayay yowmunaxri qofkii xiiridda hormariya ama ramiga hormariya ama dawaaful ifaadaha maaragtaahay yacni hormariya wuxuu dhahay nabigu sala allahu wasalam calayhi laa xaraj calayk wax culaysa iyo wax dembi ah ma lahanin ayuu dhahay nabiga sala allahu wasalam calayhi qofkii su-aal maalintaa weydiiya oo yidhaha rasuulka ilaahay ow xiirashadiiaan hormariyay dhagaxtuurkiina waan dibdhigay ama dhagaxtuurkiiaan hormarsaday xiiraddiiaan dibdhigay nabiga sala allahu wasalam caleyh wuxuu ku jawaabayay laa xaraj calayk yacni wax dhibah ma lahan acmaasha marka kii aad doonto ayaad hormarin kartaa acmaasha la samaynayo maalinta maaragta ahy yowmu naxri la samaynayo marka dawaaful ifaadahana yacni shuruuddii horey aanu ku soo sheegnay oo shuruuddii dawaafka hore aanu usoo marnay iyo aadaabtiisii ayaa kulli maaragtaahay yacni meeshan imanahayaw oo dawaaf sidiisaba waa isku shuruud shuruuddiisana hore ayaanu usoo qaadanay marka markii maalintii tobanaadka acmaasheedii halkaa ayay kugu dhammaadeen markay halkaa kugu dhammaadeen waxaa kuu harsan ayaamu tashriiq saddexdii maalmood oo ayaamu tashriiqa la odhan jiray waa maalinta kowiyo tobnaad labiyo tobnaadka saddexiyo tobnaadka marka saddexdaas maalmood iyagana waxaa laga maarmaan ah oo waajib ah in saddexda maalmoodba maalin kasta aad maaragtaahay yacni ku hoyato habeen walba aad ku hoyato mina mina inaad ku hoyato maalinteedana habeenkaas aad saddexda habeen oo mina aad ku hoyanaysana maalinteeda haddana maalin walba aad tuurato dhagax tuur aad samayso maalin walbana waxaa la tuuri yacni saddexda buurood suqrada iyo kubrada iyo maaragtaahay wusdada saddexdaba waa la tuuri saddexda buuroodba waa la tuuri mid walbana waxaad ku tuuran toddoba dhagax weliba maalintaas maaragtaa yacni la samaynayo saddexda maalmood oo ayaamu tashriiq oo la samaynayo dhagax tuurka qofku wuxuu isaga gaabsan karaa labada maalmood oo ugu horeysa faman tacajala fii yowmayni falaa idma calayh yacni ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy qofkii isaga gaabsada laba maalmood oo markaa markuu laba maalmood yacni dhagax tuurka uu sameeyo iska degdega yacni wax dembi ah oo markaa qofka ka soo gaarahayahay ma jiraan waman ta'ahara falaa idma caleyh hadduu qofku intuu iska dibdhigo uu markaa yacni uu iska sii dhammaystirto saddexdiisa maalmood uu dhammaystirtana iyadana wax mushkila ma lahan laakiin sida fadliga badan oo wanaagsan qofku inuu maaragtaahay iska dhammaystirto yacni saddexda maaragtaahay maalmood uu iskasii dhammaystirto ayaa wanaagsan markuu ilaahay leeyahay wadkuruu laha fii ayaamin macduudaat faman tacajala fii yowmayni falaa idma calayh waman ta'ahara falaa idma calayh laakiin waxa uun waajibka muhimkaah waa labada maalmood oo ugu horraysa maalinta saddex iyo tobnaad haddaad ku darsato way iska wanaagsan tahay waxaase muhima in laysku baraarujiyo saddexda habeen haddaad doonto laba habeen waad ku soo gaabin kartaa oo mino la seexanayo waa inaad ilaaliso xuduudda mino dadka qaara maaragta habeenada inta mino laga saaro ayaa musdelifo xuduuddeeda la geliyaa yacnii habeenkii aanu soo dhaafno musdelifo la seexanayay ayaa looga dhigaa inta yacni dadka loo khaldo ayaa booskii meeshii mino la rabay in la seexdo waxaa teendha looga dhisaa dadka waayahan dambe musdelifa waxaana markaa maaragtaahay yacni dowladda waddankan ka talisaa ay xujo markaa ka dhigan ciriiriyii dhulkii noqday maca daalikana waxaad arkay dadkii carabta ahaa in la dejinayo meeshii acmaashu ay ku ansixaysay teendhooyinkeedii la dejinayo oo mino ah dadka waxaa u badan afrikaanka ee madowga ah in la dejiyo oo goobaha cibaadada laga bixiyo hadday sidaas oo kale dhacdo waxaa muhima camalkaaga inaad ilaashato oo markaas mar walbaba adigu intaad go-aaga soo qaadatid xuduudda mino aad timaadid habeenada maaragtaahay saddexda ah taa in maaragtaahay laysku baraarujiyo iyaduna waa muhim leannu nabigeena sala allahu wasalam caleyh wuxuu yidhi khuduu cannii manaasikakum acmaashiina iga qaata nabiguna calayhi salaatu wasalaam saddexdaa habeenba wuxuu seexanayay mino ayuu seexanayay marka waxaa muhim ah saddexdaas habeen oo maaragtaahay la seexanayo meesha maalmahooda maalin kasta saddexda buuroodba waa tuuran buur kasta toddoba dhagax ayaad maaragtaa ku tuuri maalintii marka waxay ku noqonayaan labaatan iyo kow dhagaxaad maalintii tuuri buur kastana waxaad ku tuuri yacni toddoba dhagax waxaad marka hore ka bilaabi jimrada hore waa midda masjidul khayf la xiriirta ayaad maaragtaa ku bilaabi markaasaa toddoba dhagax ayaa tuuran kabacdi haddana jamratu thaaniya toddoba dhagaxaad ku tuuran waa midda wusdada loo yaqaano wey markaasuu wuxuu ugu dabamarin jamrada la yidhaaho jamratulcaqaba jamratulcaqaba waa maalintii yacni tobanaadka midii aad tuuranaysay wey taasaa ugu dambaynaysa dhagax tuurkana waanu soo sheegnay yacni shuruuddiisa laakiin wuxuu dheer yahay hadda saddexdan maalmood dhagax tuurkooda oo saddexda buurood la tuuranayo ma ansaxayo ilaa bacda zawaal mooye dhagax tuurkaas yacni bacda duhur unbaad tuuran kartaa saddexdan maalmood oo dhagax tuurka ah haddii aad tidhaa subaxiian tuuran ama afar saaco subaxnimaan tuuran ma ku ansaxayo leannahu kama sugnaanin nabiga sala allahu wasalam calayhi ilaa inuu bacda salaati duhri uu tuurtay maahane waa bacda zawaal leannahu xadiiskii bukhaariguu warinayay wa min xadiisi cabdillahi bni cumar wuxuu yidhi cabdullahi bni cumar kunnaa nataxayan fa idaa zaalat ishamsu ramayna wuxuu yidhi waxaan fiirsan jirnuu yidhi yacnii wakhtiga zawaalka duhurka markii la gaaro ayaanu maaragtaahay fiirsan jirnay ayuu yidhi cabdullahi bni cumar markaa kabacdi ayaanu tuuran jirnay marka maalin walbana sidaanu soo sheegnay waxaa tuuran kow iyo labaatan dhagax saddexda buurood ayaad u kala qaybin mid walbaahi waa maaragtaahay yacni toddobo ayaad ku tuuran markii ay kuu dhammaato saddexiyo tobankaas yacni maalmood oo maalinta saddexiyo tobnaadka aad tuurato dhagaxa waxaa halkaa kuugu soo gabagaboobay oo kuu dhammaaday yacni acmaashii xajka haddaad doontana maalinta labiyo tobnaadka markii wakhtiga duhurka la gaaro intaad dhagax tuurka samaysato oo labaatan iyo kowga dhagaxa aad soo tuurato ayaad iska soo bixi kartaa oo xajkii halkaa waad ku soo gabagabayn kartaa laakiin waxaa shardiya gabalku inuusan kuugu dhicin mina hadduu gabalku mina uu kuugu dhaco habeenkaas saddexiyo tobnaad jiifkeeduna waa kugu waajibi maalinteeda dhagax tuurkeeduna wuu kugu waajibi marka taas ayaa muhima in maaragtaahay aada loo ogaado halkaasna waxaa inoogu dhammaaday yacnii axkaamtii xajka axkaamta cumraduna yacni axkaamta xajka haddii aad ogaatay acmaasha cumrada iyo axkaamteeduna waa isla mid uun kaliya maaragtahay waxay ku kala duwan yihiin yacni cumradu iyadu ma laha wuquuf bicarafa cumradu waxay leedahay yacni arkaanteeda waa alixraam min almiiqaat yacni inaad ka soo xirato miiqaad aad ka soo xirato mawaaqiiddana waxaa ugu fadli badan jicraana iyo tanciim tanciimka hadda waxaa loo yaqaanaa yacni masjidu caaisha ayaa loo yaqaanaa waa meel uun maaragtaa ka baxsan xaramka inaad ka soo xirato ayaa muhimku yahay uun ama jicraano ka soo xiro ama tanciim ka soo xiro ama meel kale ka soo xiro marka ixraamkaas iyo dawaaf iyo sacyi iyo xirasho waaba afarta iyada arkaanteeda wax kale ma lahan marka halkaa waxaa inoogu soo gabagaboobay yacnii xajkii iyo cumradii axkaamtoodii iyo aadaabtii laga doonayay waxaana sunno ah qofku mar walbaba inuu maaragtahay cumrada uu badsado maadaama maaragtahay fursad qaali ah uu haysto inuu cumrada badsado markuu xajkii cumrada dhammaysto inuu ku laalaabto cumro labaad iyo mid saddexaad iyo mid afaraad inta awooddiisa ay tahay uu ku laalaabto ayaa maaragtahay muhima liannahu nabigeena sala allahu wasalam caleyh waxaa ka sugnaaday xadiiskii saxiixa inuu yidhi alcumratu ila alcumra kafaaratun limaa baynahumaa yacnii cumro kasta dembiga ayay kuu dhaafi cumro kasta waxaa lagugu dhaafi dembigaaga dembigaaga waxa annagu aanu raadinayno waxa ugu weynaa waa dembigeenna buuraha ka waaweyn in ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa uu inoogu cafiyo dadka qaaraa si khaldan dadka u iftooda oo odhanaya cumro hal mar ka badan lama samayn karo taasina waa khalad jawaabtaas liannahu imaamu nawowi raximahu llahu tacaala majmuuciisu wuxuu ku sheegay inay sunno tahay in cumrada lagu celceliyo sidaas ayayna qabaan uu yidhi jumhuurulculamaa waana sida nabigeenna ka sugnaatay sala allahu wasalam calayh liannahu xadiiskii bukhaarigu uu warinahayay wuxuu ahaa caaisho inay cumraysatay sanadkii yacni xajatulwadaac laba gooray ku celcelisay caaisha cumrada sida bukhaariguu saxiixiisa ku warinaayo markii hore way cumraysatay markay cumraysatay ayay xayshay caaisho yani cumradii markii soo xiratay ayay xayshay markaasuu nabigu sala allahu wasalam caleyh wuxuu amray inay xaj xirato marka saasay waxay ku noqotay caaisho yacni qaarina xajkii cumradii ayay maaragtahay hal mar ay isla xiratay markii ay daahir noqotay ayay dawaaftay oo sacyigii ay samaysay caaisho markii markaa axkaamtii xajku ay u dhammaatay ayay mar labaad caaisho waxay nabiga ka codsatay sala allahu wasalam calayhi in cumro kale loo sameeyo nabigu marka wuu u ogolaaday sala allahu wasalam calayhi markaase waxay ka soo cumraysatay tanciim tanciimay ka soo cumraysatay mar kale marka waxaa weeye yacni taasi waxay daliil u tahay qofku laba cumro saddex cumro shan cumro inta awoodiisa inuu samayn karo cumradana sidaanu soo sheegnay waxa uun maaragtahay miiqaad iyada u ah meel uun xaramka ka baxsan ayaad aadi meeshay doonto ha noqoto walidaalika waxaa ka sugnaaday oo kale cabdulaahi bni cumar inuu dhowr sano oo uu cumraystay laba goor saddex goor uu cumrada ku celceliyey cahdigii uu xukumahayay xarameynka cabdulahi bni subayr inuu xukumahayay walidaalika sidaas ayaa loo baahan yahay masalada in loo fahmo dadka odhanayo cumro laguma celcelin karo waxay khilaafsan yihiin axaadiista nabiga sala allahu wasalam calayhi iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo qeexaysa caddaysay in maaragtaahay mar walbaba cumrada ood ku celceliso dembi dhaaf laga helayo xataa boqortooyadan sacuudigan carabiga muftigii ahaan jiray ibnu baas la odhan jiray yacni wuu qabay in cumrada lagu soo celceliyo inay sunno tahay garan maayo marka yacni nimankan soomaalida maaragta dadka xujayda sida khaldan ugu iftooda waxa meesha ay ka keeneen kitaabkan la yidhaaho liqaa'aati maca shaykhayn ayaa qoray ibnu baas inuu sidaa iftooday oo cumrada lagu celceliyo inay sunno tahay xataa isagu uu iftoon jiray marka waxaa sunno ah qofku mar haddii maaragta acmaashii xajka iyo cumrada sida aan u ogaanay in xaajigu uusan maaragtaahay fursaddan uu ka faa'iidaysto maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulkan barakaysan ilaahay uu keenay inuu soo siyaarto nebiyullaahi moxamed salawaatuullaahi wa askaa tasliimaatihi calayhi dariixiisa shariifka ah iyo qabrigiisa shariifkaana inuu dul istaago ayaa maaragtaahay sunno ah waana sunno ka sugnaatay nabigeenna sala allahu wasalam calayhi kitaabka ilaahayna ku qoran liannahu ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku leeyahay walow annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuk faastakfaruu allaha wastakfara lahum rasuul lawajaduu allaha tawaaban raxiima dadku hadday naftooda dulmiyaan oo dunuub ay soo galaan oo markaa ay kuu yimaadaan iyagoo ilaahay dembidhaaf weydiisanaya ilaahay dembigooda wuu dhaafi ayuu ilaahay qur-aanka sidaa ku yidhi marka qur-aankuna yacni ma kala sheegin yacni fii xaali xayaatihi iyo bacda mamaatihi midna lama odhan aayaddu marka waa aayad caam ah aayad caam ah weye walidaalika sidaas iyadoo qowlkan ilaahay laga ambaqaadayo aayaddan qur-aanka iyo kitaabka ilaahay ayaa waxaa sunno ah qofku inuu soo siyaarto nabigeena moxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh aayaddaasna dad badan culimmada intooda badan mufasiriinta ayaa u deliishaday ziyaarada nabiga sala allahu wasalam calayh waxaa ka mid a xataa culimmada u deliishaday sheikhii la odhan jiray abuu moxamed ibnu qudaama alxambali ayaa ka mid ah kitaabkiisa muqniga ah waa sheekhii ibnu taymiya xataa uu yidhi maa dakhala shaam bacda alawsaaciy afqahu minhu shaam sooma gelin awsaaci kabacdi ruux ka aqoon badan marka kitaabkiisa muqniga ah markuu ka hadlahayay oo nabiga ziyaaradii sala allahu wasalam aleyh uu ka hadlahayay saaxibulmuqni abuu moxamed ibnu lqudaama alxambali ayuu wuxuu yidhi qabriga nabiga sala allahu wasalam caleyh ayuu tegi markaasu wuxuu leeyahay walow annahum aayaddan u aqrin qofku markuu nabiga ziyaaranayo sala allahu wasalam caleyh walow annahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka fastakfaruu llaha wastakfara lahum rasuul lawajaduu llaha tawaaban raxiima ayuu ilaahay yidhi aniguna waan kuu imid anigoo ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya shafaacana kaa dalbaaya rabbi inaad iiga shafeecdo walidaalika nabigeena sala allahu wasalam calayhi wuxuu ku yidhi xadiis yacnii sanadkiisu saxiix yahay culammada qaarna ay taxsiiniyeen wuxuu ku yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi man saara qabrii wajabat lahu shafaacatii qofka qabrigayga soo siyaarta shafaacadayda ayaa u waajibtay xadiiskaa daara qudni ayaa sunankiisa ku wareeyey bayhaqi isaguna wuxuu ku wareeyey kitaabkiisa shucab liimaan waxaana xadiiska saxiix yeelay cabdulxaq lishbiili iyo subki suyuudina wuxuu ku saxiix yeelay kitaabkiisa la yidhaaho manaahilu ahli safaa oo kitaabka uu ku takhriijinayo w shifaha uu ku takhriijinayo marka xadiis kaloo saxiixa ee abu daawuud uu warinayo ayaa nabigu sala allahu wasalam calayh uu ku yidhi maa min axadin yusallimu calay ilaa radda allaahu lii ruuxii xataa arudda calayhi salaam waa xadiis sanadkiisu saxiix yahay qof aniga ii imanahaya oo isoo salaamahaya ma jiro ilaa ruuxda ayaa ilaahay ugu soo celiyaa markaasaan salaanta ka qaadaa maxaa kaaga wanaagsan kaaga qiimo badan hadduu nabigu sala allahu wasalam calayhi uu ku salaamo markaad salaamto assalaamu calayka yaa rasuula allah markaad salaamto nabigu wuxuu ku leeyahay wacalayka assalaam waraxmat ullah wabarakaatuh sida xadiidka saxiixa nabigu uu ku qeexay sala allahu wasalam calayh adigana allaha kuu naxariisto allaha ku barakeeyo allaha ku nabadgeliyo intaa kaliyaha waxay xaq u leedahay in qarash badan iyo diyaarad loo soo raaco intaa kaliya nabigu sala allahu wasalam calayhi salaanta uu kaa radiyo ziyaaraduna waxay leedahay aadaab muhima waxaa muhima qofku inuu maaragtaahay markuu niyeysto ziyaarada nabiga sala allahu wasalam calayhi masjidka uu soo galo nabiga sala allahu wasalam calayhi inuu laba ragca ku tukado rowdada oo nabigu uu ku tilmaamay sala allahu wasalam calayh maa bayna beyti wa mimbarii rawdatun min riyaadi aljanna gurigayga iyo mimbarkayga inta u dhexaysa beer jannada ayaa ku taalla halkaa inuu laba ragca ku tukado markuu labada ragca tukado oo uu naftiisa u duceeyo waalidiintiisa iyo muslimiinta guud ahaanba waxaa sunnaa inuu markaa yimaado nabiga sala allahu wasalam calayhi qabrigiisa qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu soo ag istaago ayuu nabiga salaami wuxuu leeyahay assalaamu calayka yaa rasuul allah assalaamu calayka yaa nabiy allah assalaamu calayka yaa xabiib allah ashhadu anaka ballaqta arisaala wa addayta alamaana wanasaxta alumma wakashafta alguma wajahadta fi llahi xaqa jihaadi xata ataaka alyaqiin fajazaka allahu khayra ma jaza bihi nabiyan can ummatih warasuula can qowmih tarakta lana cala almaxajati albayda allatii leyluha ka nahaariha laa yasiiqu canha ilaa haalik markaas kabacdi ayuu haddana wuxuu salaami sayidinaa maaragtaa sayidinaa abubakar ayuu maaragtahay salaami uu leeyahay assalaamu calayka yaa khaliifata rasuulillaah assalaamu calayka yaa abaa bakrin ashhadu annaka nasharta alislaam fajazaaka allaahu can ummati muxamadin sala allahu wasalam calayhi khayra aljaza markaas kabacdi ayuu haddana salaami sayidina cumar bnu lkhadaab markaas kabacdi ayuu ducaysan oo wixii maaragtaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka doonayo khayr adduunye iyo khayr aakhiro ayuu maaragtaa markaa ku ducaysan markaas kabacdi wuxuu soo siyaaran saxaabada nabiga sala allahu wasalam caleyh toban kun in ka badan ayaa waxay ku aasan yihiin baqiic baqiicu markaas tegi markaasuu maaragtaahay soo salaami oo halkaa uu kusoo maaragtaahay yacni iyagana ugu ducayn saxaabada meeshaa ku aasan iyo taabiciinta iyo a'immadii islaamka guud ahaanba naftiisana uu maaragtaahay u ducayn iyo muslimiinta guud ahaanba sidaas ayaa la doonayaa inuu maaragtaahay xaajigu uu ku dadaalo dadka qaar ayaa dhici karta inay kaa tashwiish geliyaan siyaarada nabiga sala allahu wasalam calayhi taa ka digtoonaaw oo yaan laga shaki gelin inaad nabiga siyaarato sala allahu wasalam calayhi waxayna u soo deliishadaan markaa xadiis aan shaqaba ku lahayn siyaarada qabriga nabiga sala allahu wasalam calayhi way leeyihiin laa tushaddu rixaal ilaa ilaa halaathati masaajid yacni looma safri karo saddex masjid inta aan ka ahayn xadiiskaasi waa wadcu daliil fii hayri mowdicihi waa daliilkii oo meelaan loogu talagelin la dhigay oo la dejiyey ayuu noqon walaalayaal leannahu xadiisku wuxuu ka hadli masaajidda in la kala fadilo ayuu xadiisku diidan yahay ilaa saddexdan masjid mooye yacnii inaad tidhaahdo masaajidkan ayaa masaajidka kale ka fadli badan oon ku soo tukan oon u safri taasaa la diidi ilaa saddexdan masjid inaad u soo safarto mooye masjidulxaraam iyo masjidulmadiina almunawara iyo masjidul aqsaa laakiin xadiiska wax qabriya maba ku jiraan laa fi lmustathnaa walaa fi lmustathnaa minhu mustathnaha iyo mustathnaa minhu midna wax qabriyuhu kuma jiraan shaqana kuma laha marka waa istidlaal fii hayri mowdicihi wey midda kale xadiidka yacni waxaa ku jira adawaat ulistithnaa istithnuhuna waxaa asalku yahay mustatnaha iyo mustathnaa minhuga inay isku jinsi yihiin maadaama mustathnihii uu yahay masjid mustathnaa minhuguna waa masjid ayaa meesha ka xadfan oo macnaheedu waxa weeye laa tushaddu rixaal ilaa masjid masaajid yacni lama aadi karo oo looma raran karo ilaa ilaa halaathati masaajid masaajid kale in loo safro ilaa ilaa alaaati masaajid saddexdan masjid in loo safro mooye meel kale maaragtaahay looma safri karo taas weeye masaajida la kala fadilo uunbaa la diiday ilaa saddexdan mooye oo iyagu qiimo badan oo kuwa kale ka fadli badan maahani qabriga nabiga sala allahu wasalam calayhi lama niyeysan karo taasi waa baatil waxna taasi kama jiro waxaad niyeysan inaad masjidka nabiga soo siyaarato iyo nabiga sala allahu wasalam calayhi leannahu nabiga isagaaba masjidka ka fadli badan walidaalika qofka xaajiga ah waa inuu fursadaas uusan iska dayicin oo fursaddaa maaragtahay uu ku dadaalo waxaa kaloo muhima oon doonay inaan meeshan maaragtaahay ka baraarujiyo yacnii xujayda qaar ayaa waxay maaragtaahay sameeyaan markii ay samaynayaan tamatuc leanna waxaanu sheegnay xajka in loo maaragtaahay saddex nooc loo xidhan karo ifraad iyo tamatuc iyo qiraan saddexdoodana waxaa ugu fadli badan ayaanu sheegnay ifraadka waxaa ku xiga tamatuca waxaa ku xiga qiraanka waa sida nabiga sala allahu wasalam caleyh ka sugnaaday xajka nabigu waxay saxaabadu u badan yihiin inuu ifraad ahaa dadka wariyana caaisha ka mid ah iyo jaabir iyo cabdullahi bni cumar inuu xajka nabigu sala allahu wasalam caleyh ifraad ahaa walidaalika marka tamatuca qofku hadduu maaragtaahay cumradii uu hormarsado xajkiina uu dibdhigto waxaa la yidhaahaa qofkaasi tamatuc ayuu sameeyey dhiigaana markaa ku waajibayo qofku neef ariya inuu gowraco ayaa ku waajibaya hadduu sidaa sameeyo laakiin bishuruud marka laleeyahay dhiig ayaa ku waajibaya waxaa loo shardin shuruud shuruudda waxaa ka mid ah inuusan miiqaad dib ugu laaban amaa haddii xajkii yacnii uu miiqaad dib ugu laabto dhiiggu waa ka dhacahaya oo neef markaas inuu gowraco waxba waajibkuma aha sidaas ayaa maaragtaahay yacni shareecada islaamka ku cad saxaabada nabiga sala allahu wasalam caleyhi iyo salafkuna sidaa ay iftoon jireen oo ay ku jawaabi jireen masalada sidaa in loo fahmo ayaana muhima yacni dad ayaa masaladan si khaldan u iftooda oo ku jawaaba oo yidhaaha qofku hadduu maaragtaa isagoo yacni cumradii hormarsaday xilliga xajka xilliga xajka hadduu maaragtaahay u laabto oo dib uu ugu laabto miiqaadkii mar walbaba waa lagu leeyahay neefkii oo waa lagu leeyahay ayay yidhaahaan taasi waa khalad waxayna si xun u fahmeen tafsiirka iyo macnaha qowlka ilaahay faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadi leannahu aayaddaasi waxay ka hadli qof aan miiqaad dib ugu laaban miiqaad dib ugu laaban waxaadna ka fahmi ereyga faman tamataca qofkii raaxaysta yacni wuxuu ku raaxaystay bitarki safar bitarki safari ila almiiqaat wuu raaxaystay qofkanoo safarkii labaad ayuu iska dhaafay oo miiqaad dib uguma laaban markaasaa laleeyahay fama staysara min alhadi wixii u fududaadoo xoolo ah ayaa markaa ku waajibaya amaa qofku hadduu dhibtoodo oo miiqaad uu dib ugu laabto neefkii wuu ka dhacahaya wuu ka dhacin neefkaas sidaas ayaana shareecada islaamka yacni ku sugnaatay walidaalika kitaabkan la yidhaha musanaf ee ibnu abi shayba uu iska leeyahay juska sanaad lambarka boqoltoddobaatan iyo afar ayaa wuxuu ku sugnaa oo uu ku wariyey ibnu abi shayba musanafkiisa ana cumara radia allahu tacaala canhu qaal ida ictamara fi ashhuri اlxaj huma aqaama fahuwa mutamatic fain rajaca falaysa bimutamatic wahbata dalika ayda can ibni cumar waxaa ibnu abi shayba uu warinayaa sayidina cumar inuu yidhi qofku hadduu maaragtaa cumraysto bilaha xajka gudaheeda oo uusan safar kale iyo miiqaad kale dib ugu laaban kaas waa mutamatic xaqiiqi ah amaa hadduu miiqaadkii dib ugu laabto mutamatic xaqiiqiya maaho maba raaxaysanoo dee safar labaad ayuu galay safar labaad hadduu galana soo geli maayo qowlkan ilaahayo faman tamataca bilcumrati ila alxaji famastaysara min alhadi aayaddaa maba soo gelayo leannahu qofkan maba raaxaysanoo safar labaad ayuu dib ugu laabtay hadduu safar labaad dib ugu laabtay oo miiqaadkii dib ugu laabtana neefkii wuu ka dhacay waxaa kaloo ibnu abi shayba uu ku warinayaa kitaabkiisa musanafka ah in sidaas uu jawaabay caddaa iyo daawuus iyaguna ay sidaa ay iftoodeen waxaa kaloo sidaa jawaabay imaam axmed ibnu xambal iyo imaamu shaafici iyaguna sidaa ayay jawaabeen leannahu waxaa ku sugnaa kitaabkan la yidhaaho masaa'ilulimaam axmed juska shanaad lambarka laba boqol iyo iyo toban iyo shan waxaa ku sugnaa wuxuu yidhi imaam axmed ida ictamara arajulu fii ashhuri alxaj huma saafara safaran tuqsaru fiihi salaat falaysa bimutamatic qofku hadduu cumraysto biliha xajka kabacdina uu dib ugu laabto safar oo salaada meel lagu gaabin karo uu u safro mutamatic xaqiiqiya ma aha oo neefkii waa ka dhacahaya markuu xujayli uu sharxayo kitaabka masaa'il imaam axmed wuxuu yidhi wamaa ajaaba bihi alimaamu axmed hunaa huwa bayaanun liaxadi shuruudi tamatuc wahuwa an laa yusaafir bacda cumratihi safaran tuqsaru fiihi salaa fain facala falaysa bimutamatic lima ruwiya can cumar anahu qaala ida ictamara fi ashhuri اlxaj huma aqaama fahuwa mutamatic fain kharaja huma rajaca falaysa bimutamatic wuxuu yidhi imaam axmed sida uu ku jawaabay waa caddayn shuruudda tamatuca mid ka mida uu caddaynayo taasoo ah qofku hadduu maaragtaahay safro yacni cumradiisa kabacdi cumradiisa kabacdi hadduu safro meel salaada lagu gaabin karo oo miiqaada hadduu u safro mutamaticii neefku ku waajibaayay maba ahan buu yidhi imaam axmed waxaana sidaa laga wariyey uu yidhi cumar ibnualkhadaab ayaa sidaa lagu wariyey marka hadalka sayidina cumar ibnualkhadaab wuxuu fasiri qowlka ilaahay faman tamataca bilcumrati ila alxaj fama staysara min alhadi oo taa in loola jeedo qofkii raaxaysta oo safar kale aan dib ugu laaban qofka neefka ku waajibayo taa wey waxaa kaloo sidaa masalada ku qeexay ibnu taymiya kitaabkiisa manaasiga ah ayuu sidaa nafteeda uu sheegay oo markuu shuruudda uu mar qofka dhiigga lagu leeyahay oo mutamatica ah shuruuddiisa markuu tixayo ibnu taymiya wuxuu yidhi ashardu thalith an laa yusaafira bacda alcumra shardiga saddexaad wuxuu yidhi ibnu taymiya waa inuusan cumrada kabacdi uusan safrin fain saafara uma rajaca ilaa maka falaysa bimutamatic liannahu saafara lilxaji safaran kamaa saafara lilcumra safara walam yatarafah bisuquudi axadi safarayn qofkan maba raaxaysan uu yidhi oo neef lagama rabo ayuu ibnu taymiya uu yidhi walidaalika maaragtaahay waxaa wanaagsan in sidaa maaragtaahay adilada loo fahmo masaladana sidaa loo fahmay ibnu qudaama alxambali kitaabkiisa muqniga ah isaguna sidaa ayuu ku sheegay oo wuxuu yidhi min shuruudi wujuubi dami tamatuc dhiigga tamatuca shuruudda uu ku waajibayo waxaa ka mid ah an laa yusaafira bayna alcumrati waalxaj cumrada iyo xajka inta udhexaysa waa inuusan safrin oo miiqaad uusan dib ugu laaban amaa hadduu dib miiqaad uu dib ugu laabto safarkii waa ka dhacay waxaan leeyahay waxaa ka dhacay dhiiggii dhiiggii yani neefkii uu gowrici lahaa waa ka dhacay shuruu shardigan waxaa sidaasoo kale u qeexay xaafid ibnu cabdilbar kitaabkiisa istidkaarka ah ayuu ku qeexay oo wuxuu yidhi ibnu cabdilbar min shuruudi wujuubi dami tamatuc an laa yusaafira bayna alxaji waalcumra safaran tuqsaru fiihi salaat liqowli cumar kulligood waxay u deliishanayaan aharkii laga wariyey sayidina cumar marka sidaa ayaa la doonaya in masalada loo fahmo dad ayaa khaldan xujayda u iftooda oo dadka qaaraa lacag uun hadafkoodu yahay inuu iska aruursado dee diintiina aan si wanaagsan dadkii ugu jawaabayn ama qaarkood oqoon darro ay u geynaysaa waxaa loo baahan yahay marka in marka sidaas masalada loo fahmo ayaa maaragtaahay muhim ah waxaa hadda warqadan maaragtaahay ku qoran yacnii su-aal ah oo dadka hadda maaragtaahay yacni muxaadaradan dhegaysanaya saamiciinta qaarkood ay soo gudbiyeen waxay yidhaaheen gabadhu safarka xajka ma u raaci kartaa gabdho kale iyadoo uusan la socan nin maxram ah nin maxram ah isagoon la socanin waa su-aal horta muhim ah su-aashan hadda warqadan uu ku soo qoray qofka saa'ilka ah su-aal muhima wey waana su-aal inta badan dadku maaragtaahay ay isweydiiyaan waxa weeye horta safarada waxaa loo kala qaaday laba qaybood sida laga faa'iidaysanayo axaadiista iyo aathaarta ka sugnaatay saxaabada nabiga sala allahu wasalam caleyh inuu safarku yahay safar sunna ah iyo safar waajiba inuu yahay gabadhu safarka ay safrayso hadduu yahay safar waajib ah maalan waa safarkii ugu horreeyey oo xajka ay ku tagto xajatul islaam iyo iyadoo markay ka soo haajirayso gabadha bilaadul kufr dhulalka gaalada ay ka soo haajirayso leanna dhulka gaalada in laga soo haajiro waa waajib diini ah marka gabadhu markay dhulka gaalada ka soo haajirayso waa safar ku waajibay yacni kaasoo kale maxram shardu ma aha oo waxay soo raaci kartaa gabdho saalixaad ah ee cafiifaad ah ee ilaahay subxaanahu watacaala ka baqahaya ayay ka soo raaci kartaa markaa haddii safarku sidaasoo kale uu yahay xajka ugu horreeya xajatul islaam iyadana sidaasoo kale waxay soo raaci kartaa gabdho ay yacni ku kalsoon tahay ayay soo raaci kartaa oo markaa maxram lama shardinayo laakiin safarku hadduu yahay safar sunno ah matalan qaraabadeeday soo ziyaaran ama waa xajka labaad xajkii hore way iska bixisay waajibkii xajkii labaaday rabtaa inay soo laabato markaa maxram la-aan ma soo bixi karto masalada sida saxda ay ku tahay waa sidaa sidaa in loo fahmo ayaana muhima taana waxaa daliil u ah xadiiskii bukhaariga uu saxiixiisa ku warinayay waxaa bukhaari uu saxiixiisa ku warinayaa inuu nabigu sala allahu wasalam calayhi la hadlay nin la odhan jiray cadiyu bni abi xaatim wuxuu ku yidhi yaa cadiy fa in taalat bika alxayaat latarayanna adaciina tartaxilu min alxiira xataa taduufa bilkacba laa takhaafu axadan ila allah qaala cadiy fara'aytu daciina tartaxilu min alxiira xataa taduufa bilkacba laa takhaafu ila allah wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi cadiyow noloshu hadday kula dheeraato waxaad arki doontaa gabadha oo ka soo safarta meesha la yidhaha xiira waa meel ciraaq ku taalla ilaa kacbada ay timaado iyadoo qofna aan ka baqaynin wax markaa la jira oo la socdaana aysan jirin oo ragaho maxaarim ah ilaa kacbada ay ka soo dawaafayso xadiidkaa marka nabiga sala allahu wasalam calayhi wuxuu u sheegay yacnii imtinaan ahaan nicmooyinka ilaahay uu ku manaysan doono dadka muslimiinta ah ayuu u sheegay taasi marka xadiiskaasi wuxuu ku caddeeyey nabigu gabadhu in la gaarayo islaamku heer intuu fido oo dhulku ammaan uu iska noqdo oo keligeed ay xajki iska soo aadaan dumarku iyagoo qofna uusan ka baqaynin qofna aysan dumarku ka baqaynin walidaalika imaamu maalik raximahu llahu tacaala markuu xadiiskan uu fasirayay imaamu maalik isagoo xadiiskan ka ambaqaadaya wuxuu yidhi sida ibnu cabdilbar uu ku warinahayo kitaabkiisa istiicaabka ah ina almar'ata taxuju maca niswatin hiqaat yacni haweentu way la soo xajin kartaa dumar lagu kalsoon yahay imaamu shaaficina sidaas ayuu iftooday iyagoo ka ambaqaadahaya marka xadiidkan ka ambaqaadaya amaa axaadiista odhanaysa sida xadiidkii bukhaari iyo muslim uu warinayay laa tusaafiru almar'atu yowmayn ilaa wa macaha zawjuha wa fii riwaayatin ilaa wa macaha duu maxram imaamu nawowi raximahu llahu tacaala wuxuu majmuuca ku yidhi haadihi alaxaadiis axaadiis caama wa xadiisu cadiyin khaasun fayahusuhaa wuxuu yidhi axaadiistaasi waa axaadiis caama oo nabigu uu ku yidhi sala allahu wasalam calayhi gabadhu ma safri karto meel laba maalmood loo socdo ilaa in ninkeedu uu la socdo mooye ama maxramkeedu uu la socdee taasi waa axaadiis yacni caam ah weeye laakiin xadiiska cadi oo bukhaarigu warinahayo wuxuu yidhi nawowi raximahu llahu tacaala waa xadiis khaas oo wuxuu khaas ku yahay xajka yacni waxaa laga soo istithnoon xajka marka sidaa la leeyahay gabadhu maxram la-aan ma safri karto xajkaa laga soo reebi xajka waajibkaa midka sunnada maya midka sunnadu wuxuu soo gelay axaadiistan kale oo maxram la-aan ma safri karto laakiin xajka waajibka ah waxaa muhima oo in masalada loo garto yacni xadiiska cadi ayaa daliil oo uu yidhi imaamu nawowi oo way safri kartaa gabadhu gabdha lagu kalsoon yahay hadday soo raacdo ama axaadiistan laa tusaafiru almar'a yowmayni ilaa wa macaha zawjuha wa fii riwaayatin ilaa wa macaha duu maxram waa axaadiis caama waxaa lagu khasisay xadiiskii cadi oo isagu si khaasa u sheegay safarka xajka waajibka ah inay gabadhu yacni keligeed iyadoo la socota naago kale ay soo raaci karto waxaa kaloo sidaas maaragtaahay iftooday ibnu siriin taabiciga waxaa kaloo sidaa qaba isaguna gabadhu inay maaragtaahay yani xajka waajibka ah gabdho saalixaada ay la soo raaci karto awsaaci waxaa kaloo sidaa iftooday caaisha oo min ummahaati lmu'miniin ka mid ah oo gabadhii nabigu yidhi sala allahu wasalam calayhi khuduu nisfa diinikum can haadihi alxumayraa diinta islaamka kala bar fahamkeeda ka qaata gabadhan caaisha caaisha sidaas ayay iftootay oo waxay tihi marka axaadiista laleeyahay gabadhu maxram la-aan ma safri karto waa yacni waxaa loola jeedaay tihi safarada kale oo aan ahayn xajka waajibka ah iyo marka bilaadulkufri laga soo haajiraayo amaa xajka waajibka ah iyo bilaadulkufri marka laga soo haajiraayo gabdho kale saalixaada way la soo safri kartaa sidaasay caaisha iftootay sida ibnu cabdilbar uu ku wariyay kitaabkiisa istidkaarka ah waxaa kaloo ibnu cabdilbar uu sheegay imaam axmed isaga naftiisu inuu leeyahay qowl waafaqsan qowlka shaafici iyo awsaaci iyo ibnu siriin iyo caaisha radi allahu tacaala canha waa riwaayadii ahram oo imaam axmed wuxuu yidhi arjuu fi lfariidati an takhruja maca annisaa wa kulli man ta'manuhu wuxuu yidhi imaam axmed riwaayada ahram uu ku yidhi anigu waxaan rajayn buu yidhi safarka waajibka ah waa xajka hore ugu horreeyaoo waajibka ah inay dumar gabadhu soo raaci karto ay ku kalsoon tahay iyo qof kasta oo ay aaminayso amaa xajka labaad ee sunnada ah maxramla-aan ma soo bixi karto oo markaa imaam axmed wuxuu waafaqay yacni iftihii imaamu shaafici iyo caaisha iyo moxamed ibnu siriin iyo awsaaci ayuu riwaayada ku waafaqay masalada marka sidaas ayaan uga jawaabi sidaas ayaana maaragtaahay yacni jawaabteeda saxda ay tahay waana ku mahadsan yahay qofka saa'ilka ah ee maaragtaahay masalada i weydiiyey halkaas ayaana dooni muxaadaradeydii xilliga oo gabagabanaga ah awgeed inaan maaragtay axkaamtii xajka iyo cumrada iyo aadaabtiisii aan ku soo gebagabeeyo haadaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk wsala allahuma wslama wbaaraka cla sayidina muxamed wcla aalihi wasaxaabatihi alkiraami ajmaciin